ciyaartoyda xulka binooniga dhugta koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan magaalada muqdisho ee ku qayb galahayana ciyaaro dowlad goboleed dalka iyo gobolka banaadir ah yaa weliba kulan cashi iyo dhiirigelin ee lankaga waday magaalada muqdisho kulankan oo cashada iyo weliba dhiirigelinta ayaa weliba ku qayb qaadaya taliyaha ciidanka asluubta dowladda federaalka taliye mahad cabdiraxmaan aadan xildhibaan iyo mas-uuliyiin kale oo ku jeedaan deegaanada koonfur galbeedda saas oo kale weliba qayb ku ahay xiriirka banooni lugta koonfur galbeedda tababaryaalka ciyaartooyda iyo marti sharaf kale iyadana intii kulanka usu dareeri meelasay laakbandhige khudbadii weliba heese laka dhiirigeliyaya ciyaartooyda tababare mayma oo ka hadalaya afka macalimiinta yaa inkamahadnagi taliya mahada cashada iyo dhiirigelinta uusan sameeya uuseona sheegay iniyo qaadan doonana dhiirigelintiisa waana ka dadaali doonana sidii xulka aan ku guulaysada lahaayay koobka insha allah waxaa waaye dhiirigelin fiicanaan ka helnay taliyaha waana ka filayna waana sugayna dhammaanteena ninka keliya naga maqan oo ahay waa nin oo aad i aad oo waxaaway ani ahaan baraha bulshada kala soo cajaray oo hadaladiisi iyo la soo cajaray maanta taliya waa la joogaa anoo macalin ah taliye waa mahadsan tahay anoo ku hadlaya magaca macalimiinta dhammaan ciyaartooyda aad i aadaan kugu mahad celinaynaa abaalkaaga waxaa ka dhigi doonaa guul inaan koobkan farta ka soo saarno baydhabona aan geyno afaridoodka anoo ku hadlaya magaca macalimiinta in muddo baydhabaan kusoo tababaranaynay ayagoo maamulka sbortiska koonfur galbeed garab istaag fiican aan ka helnay wasiir salmaan tan ilaa baydhabo noola socday wasiir fanax dhammaan wasiirada intaan kusoo koobi karin agaasimayaasha dhalinyarada aad i aadaa loo soo diyaariyay taliye waa ujeedaa keliya adaa naga maqnaay insha allah kulankan waxaan rajaynayna waxaa la ciyaaraynaa dhigeyna galmudug meeshaan waxaa ugu taageer badan gobolka banaadir galmudug iyo koonfur galbeed salmaan shucayb cali wasiirka dhalinyaradii ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed a yaa sheegay in sanadkan rajo fayla iyo kuleenga ku guulaysiga koobka
waxaan rabnaa hal mar macalinka intaa a ka warhaayo ilaa a guusha a ka gaartaan muusa hurdin wakhti badanna woo idin geliyay marka waxaa rabaa muuraal u gaar ah macalinka in annagoo dhan a u sameyna oo ah tii ahayd k j s saddex mara waxaa dhaha kow labo saddex guulaysta macalinkana waxaan leenahay macalin guulayso run ahaantii aad iyo aada u mahadsan tahay juhdiga iyo wakhtiga aad gelinaysid qofka keliyao dareemi karo wakhtiga aad gelinaysa iyo run ahaantii dadaalka aad ku bixinaysa guusha inay kooxda soo hoyaan waxaa ah qofkii habeen maalin kula joogo murugta gaarka ee kaa hayso inta mar ani adaa isla joogna aan arkaayo wallaahi dareen gaar ah ay muujinaysay sida gaarka isaga xilsaarayso in mar un xilkan guul keeno iyo sida aa wakhti walba juhda a u gelinaysa habeen iyo maalin waxaan leenahay aad iyo aada u mahadsan tahay guud ahaan shacabka iyo reer koonfur galbeed oo dowladda oo ugu horeeya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed waxay kuu mahadnaqayaan dadaalkaaga taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan yaa dardaaran injeedii ciyaartooyda welibana uusan rajay inyo guulo faylah iyo ku diraan koobka
lagana sugaayo tii ayad ahayd mid ka sii daran yaan halkaas xaflad ugu samaynay inaan dhiirigelinno oo aan la dardaaranno hadalka ma dheeray doono waan heesa caw heestaydana waxaa iskale sbortiskii weligii jiri jiray waxaana la dhahaa carwaa carwaa caligii ee ceebtu raacda marka ilaahay inkama dhigo kuway ceebtu raacday allaha inka dhiga kuwa guushii guushii labaad iyo tii saddexaad soo hooyey wax walbana waa damiirka